wararka ka imaanaya duulaadka degmada abgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay ciidamada dowladda federaalk ku xasuuqeen dad shacab ah kadib markii khasaare culus maalintii shalay lagu gaarsiiyey weerar dhabgal ah ku qabsaday duulaadka degmada afgooye ayaa waxaa la soo warinaya in dad rayid ay ku xasuuqeen halkaasi askartan ayaa waxay qoriga r b g ku garaaceen xaafado ka tirsan deegaano hoos yimaada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana mid ka mid ah uu haleelay guri ay degnaayeen dad rayid ah iyadoona halkaasi uu khasaare dhimasho ah ka soo gaaray gabar iyo aabbaheeda sidoo kale waxaay qoriga r b g-ga la beegsadeen gaari caasi ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana ku dhintay saddex ruux mid ka mid ah dadka deegaanka oo goobjoog u ahaa dhacdadan ayaa ka warbixiyey siday wax u dhaceen guri uu shacab leeyahay dhowg macnaha ii sheeg oo ayaa ku dhacay hal gabar iyo macnaha aabaheed ayaa ku dhintay ha tobankii ayaa guriga qabsaday taban ma ridi r b g la ridiyo waa oo diyaara dabeen ma ridin wabka wuxuu ku yimid dhankan galbeed oo ka yimid tuulado macnaha guri macnaha u dhow ayuu macnaha ii sheeg qabsaday waana baabuur ayaga ay leeyihiin roomey looga shaki qabay aa lagu tuuray ilaa iyo saddexda ay gaarayeen ayagan oo dad shacab ahaa deegaanka hadda ninba guryihiisa u heran waxa maanaa eelka ma shaqaynaya biyaha maanaa ii sheeg mala dhaaminayo dukaamada laamiga ku yaalay maqaayadaha laamiga ool waa heran yihin dhacdadan ayaa imaanaysa kadib markii weerar dhabagal ay ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la eegteen askartan oo ku socdaalayay inta udhexaysa degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile kuwaasi oo lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira nafiyo maalba inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan dhabagalka loogu dilay lix askari halka loogu dhaawacay sagaal kale waxaana laga furtay gaari cabdibilaha oo ku rakibnaa qoriga ay soomaalida u taqaano dhashiikaha